barnaamijka dhallinyarada maanta
dhowr wanaagsan dhammaantimin dhegaystayaal halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
waa maalin jimco ah toddobada bisha disembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doono xeerarkii guurka ee soomaalidii hore iyo weliba sida ay u xushmayn jireen guurkii hore iyo dhaqankii hore markaan ka warramo wuxuu ahaa wax muhiimahoon wax gaadhi karaa jirin buu ahaa gabadha horta waa la dooni jiray oo waxaa la odhan jiray hebel bay u doonan tahay baa la odhan jiray odayaal baa isa siin jiray sidoo kale inta aan barnaamijka ku guda jirno heesaha aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
maxaa sanadahan jacayl soontiisi igu fido aytuu sibiqigu dhexgalay
dabcan sidoo kale dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
agaasimihii hore ee hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i james comi ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada maraykanka kadib muddo bilooyin ah oo uu ka meermeerayayo codsi ay guddigani u soo direen inuu ka horyimaado guddigan ayaa bishii hore comi u diray warqad ay siisay maxkamadda oo ay uga dalbanayaan inuu ka horyimaado guddiga si su-aalo looga weydiiyo baaritaanka ku socda madaxweyne trump ee ku saabsan xiriirka la sheegay inuu dhex maray ololihiisii doorasha iyo dowladda ruushka waxaa sidoo kale wax laga weydiin doonaa iimeyladii hillary clinton xilligii ay ahayd xokayaha arrimaha dibadda ee maraykanka koomi ayaa ku dooday in sababta keliya ee uu ku aqbalayo inuu ku hortago guddigaasi ay tahay in fadhiga lagu wareysanayo uu noqdo mid ay dadka oo dhan arki karaan laakiin waxaa la sheegay inuu aqbalay in fadhiga uu noqdo mid ay albaabadu u xiran yihiin kadib markii loo ballanqaaday in dadweynaha loo soo bandhigi doono su-aalaha iyo jawaabaha kulanka muddo afar iyo labaatan saacadood kadib
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda heter norwich uu magacaabo safiirka maraykanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaana sidaasi kuu soo warramaya qaar ka mida wakaalada wakaaladaha wararka trump ayaa la filaya inuu magacaabistan sameeya wakhti dambe oo maanta ah norwich ayaa ku biirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kadib muddo ay ka howlgelaysay telefishinka fox news halkaasoo sida ay taariikh nololeedkeeda lagu sheegay ay soo tabisay dhacdooyin caalamiya iyo weliba kuwo gudaha xasarado kala duwan islamarkaana ay sida oo kale waraysiya la yeelatay siyaasiyiin iyo weliba saraakiil militari oo darajadoodu ay sarayso waxaana haddii la magacaabo islamarkaana ay aqbashayadu jagadan suurtagal ah in ay waajahdo su-aalo adag xilliga ay hortagto aqalka sanadka marka la ansixinayo amaba loo meel marinayo jagadan su-aalahaasi oo ku saabsan khibradeeda dhanka diblomaasiyadda iyo weliba siyaasadda
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayey waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a mawduucaan ku soo qaadan doonaana maanta wuxuu noqon doonaa dhaqankii guurka iyo martisoorkii soomaalida waxaana barnaamijka maanta inoogu martaya caaqil ibraahim aw maxamed riiraash oo ka mid ah cuqaasha gobolka awdal caaqil ibraahim aw maxamed riiraash ee ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka bal waxaad nooga warantaa guurkii hore ee soomaalida iyo siduu dhaqanku ahaan jiray waad mahadsan tahay guurkii hore iyo dhaqankii hore markaan ka warramo wuxuu ahaa wax muhiimahoon wax gaadhi karaa jirin buu ahaa gabadha horta waa la dooni jiray oo waxaa la odhan jiray hebel bay u doonan tahay baa la odhan jiray odayaal baa isa siin jiray marka odayaashii markay ee loo soo diyaargaroobo waxa waa la xoolo soormi jiray xoolaha la soormi jiray yaradka waxaa yaradka la yidhaahaa yaa- yaa lagu wada hadli jiray yaradkaasi laba nuuc buu ahaa mid jil baa la odhan jiray midna yarad baa la odhan jiray jisha odayga inata dhalay uunbaa iska lahaa xooluhu intay doonaan ha ahaadaane yaradkana inanka ayaa raaci jiray saddex baa marka la yabdhaya ee inankii xoolihii la siinaya jishii abtigeed iyo adeerkeedunbaa laba neef kulaha odaygaa iska qaadan jiray intay doonta ha ahaatee yaradka markay noqoto saddex nuuc buu ahaa xeeryabadh iyo xaragayabadh iyo xumaanyabadh buu ahaa xeeryabadh marka la leeyahay labaatan haddii inatay labaatan laga bixiyo xeeryabadh tobanna odaygaa la hadhaya tobanna ina ku siinay xaragayabadh markay noqoto labiyo toban buu inaka siinayey isna sideed buu la hadhayay isna sideed buu la hadhayay labiyo tobanna wuxuu siinayay inaka xumaanyabadh markay noqoto labiyo toban buu odaygu qaadanayo inaka sideed buu siin jiro xumaanyabadh baa la odhan jiray taasi markay dhacdo ay intaa tahay een, haddana dee raalli baa lagu wada ahaayo sidii inakaa laga yeelunbuu raalli ku ahaa laakiin odayga waa la xaman jiray Een, halkaa kolkay joogto waxaan ku darayaa inatu markay dhimato hadday inatu dhimato oo ininka ka dhimato haddii ay joogto inatii la habarahay xigsiin baa loodhanaya waa la xigsiimayay oo waxaa la bixin jiray lix neef haddii inataa laga waayo halkaa inatii la bahahayd la waayo inatay isku oday yihiin baa la- yaa- yaa loo dooni jiray sideed bay ahayd xikmad bay ahayd inatii inata la habarahayd waa lix tii la aabbahaydna waa sideed inaneedda markay tahana labiyo toban baa la bixin jiray waa waa xigsiinta markay tahay sidaasaa dhaqamadu ahaayeen Een, gabadh baa waxay yaa raagtay oo iyadoo doonan bay raagtay horaa loogu iman waayey Ar- adhigiibay meel buura geysay inamadii oo iyaguna geel wadaa u tegey waa riyi un waxay wadaa neef riyaay qashay biyana ma jiraan waxay tidhi nimanyaho waan raagnoo waa rag la-aan waa riyooo waa idala-aan waa dubayoo waa biyola-aan iyo inaan saxman bay tidhi xikmad bay ahayd xikmad baa halkaa ku jirtay aan eega nin baa waa dhaweyd gabadh baan mehersanayaa yidhi oo magaceedii waxaan idhi war waa ina iyo bal magac aabbeed iyo deekeeda iyo kii awowgeed sheegoo nuuraa la yidhaha buu yidhi halkaasuu dhaafin waaye awal waxaa la samayn jiray inata aabbaheed iyo macooydeed iyo awowgeed iyo abtigeed intaasaa la sahmin jiray intaasaa la sahmin jiray waxaa la odhan jiray awowgeed waa sidee aabbaheed waa sidee hooyadeed waa sidee hidaraac wax la yidhaha baa jirayay hidaraac wax la yidhaha baa jirayay dhinaca dhaqanka soomaalida waxaa ku jiray martisoorka taas oo ay soomaalidu dhaqankii hore ee sooyaalka ay aada u qiimayn jirtay sidii ay isku martisoori jirtay soomaalidu iyo qiimaha ay martidu lahayd oo mar kale uu ka sheekaynayo caaqil ibraahim maxamed riiraash xitaa martidaa xikmad lahaydoo martida reerka martida lagu xumeeyo waxaa la odhan jiray war nimankaa war reerkaasi reer maaha la odhan jiray Een, nin baa reeru hoyda habeen habeenkiibaa dee waa la sooriyeeyey aroortiina si ay noqotayba waa la sooriyeyn waayo dee wuu wuu qureeci waayey afur baa la odhan jiray waaga horena af soomaalka qureeca halkan iminka laga yidhaha waa af carabi afur baa la odhan jiray dee waa la waraystay ilain reeraha la jitaabina waa la waraystay waa walba reer halkeed xalay u hootay ree hebel dee bal ka waran ka warramaye magalladii xalay baan sheegaa mise godabtiisaa ku yidhi ilain xalay in wax cunay buu dadkan u sheegayaa waa xikmad waa la garanaya horma godabtii magalladii xalay baan sheegaa mise godabtiisaa ku yidhi halkaasuu warkii ku dhammaaday
waxaad soo hadal qaaday dhinaca martisoorka inay soomaalidu aada ugu wanaagsanayd dadka martida dhaqan ahaan waa la soo dhoweyn jirayoo soomaalidu martisoorkaa way lahayd ama dadka martida sidee loo muunayn jiray ee loo wanaajin jiray waxa loo muunayn jiray martida waxa loo muunayn jiray waa loo loogi jiray wan baa loo qali jiray aan kuwan ahaynoo wanankii dee qiimaha lahaa ee baa loo qali jiray baridaa la raacin jiray qoladaa loo loogay wankaa haddii baridaa laga reebo loogaasi wax hirgalay muu ahayn niman baa beri cilaaq uga reebay baridii fanuusna ma jirin war baridii maxaad uga reebteen tana ergadii way ka xishootay halkii laga keenay looga ee sooriyada laga keenay iyo halkay fadhiyeen dhexdoodiibuu dab ku ilileeyey waxa uu la yidhi war maxaad doondoonaysaa cad idinkana idinka yimid annagana aana soo gaarin baan doondoonayaa buuri waa la garto kolka horeba cilaaq baa looga rebo dee waa loo geeyey xaaladdu saasay ahayd
gabadha la kufsado ama la dilo ama la dhibaateeyo dhaqankaa hore soomaalidu xukunka ka yaalay muxuu ahaan jiray saddex bay ahaydee kufsigu saddex buu kala bixi jiray inata yaree kacaanka ama damacdaa la odhan jiray oo xukunkeedu u adkaa ma damacdaa la odhan jiray kolkay dhoorida dhaafta ee ma damacdaa la odhan jiray oo xukunkeedu mahadhar buu aha inata gashaantida xoogaysata jara dheer baa la odhan jiray oo xalkaa cilaaq baa soo gelaysaa la odhan jiray oo xukunkeedu khafiif buu ahaa khafiif buu ahaa halkaa gabadha inaka sidata iyo inataa madamacdadu halka ugu dambeeya kiisku oodmay ahayd qolabana dhaqan bay lahayd halka kiisku oodmay labadaasi ahaayeen jaradheerna waa la khafiifin jiray gashaanti isku tumatay oo xoogan markay tahay xaaladaasi sidaasay ahayd markaa ma geel baa laga xukumi jiray oo xukunka ka yaalay geel buu ahaa ninka maxaa lagu xukumi jiray waxaa ku kaca ee falka noocaas oo kale aa sameeyo sooyaalkaa hore ee dhaqanka soomaalida geel baa lagu xukumi jiray shan halaad u yar tahay hadday inatu inay sidato ama madamacdo ay tahay oo inataa yaree liicsanayn dee iyadu hamada lahayn hadday tahay waa sidaasaa la odhan jiray laakiin jaradheer markay tahay waa laga tashan jiray oo maxaa roon baa la odhan jiray oo inanka ina tagtaa waa loo dhisi jiray waa loo dhisi jiray halkaa cilaaqbaa in cilaaqbaa timido dee way yar cilaaqantay baa la odhan jiray ma og tahay caqlibaa halkaa ku jiro saasay kala ahayd gabadh nin u doonan ama nin guursaday oo uu ka raagay nin kale ma damci jiray hadduu damcase maxaa ka ooli jiray ee xeer ahaa waxa ka ooli jiray inantu naagtu hadday mehersan tahay konton halaad bay hayd konton bay hayd hadduu ninku naag mehersan waan guursanaya dee guurma jire fari cumaayo hadday doonan tahay uu guursadana shan iyo labaatan halaad bay ahayd waa lagu kala qaatay degaankana joognaba lagu kala qaatay saasay ahayd iyana waxaa kaloo dhacday meel laga cabo iyay gabadh iyo nin gabadh baa qaylisay oo nin baa i kufsaday bay tii way qaylisay ilaahayna kuma oga niman ogeyn oonan iyagu ogeyna meel buu ku jiraa waa la isku yimid hadalkiibuu la sugay ina tani waa dhexaalkii dhig baa la yidhi war anaa halkaa allay dhigay inata ninka may ka oyday mise way u oyday maku daraysaan buuri inatu ninka may ka oyday mise way u oyday anaa halkaa joogay uma dhowaanin waar way u oyday inata ninka siiyuu yidhi way u oyday siiyuu yidhi dhaqamadii hore ahaydoo waa xikmad weeyaan waa xikmad weeyaan oo dhaqamadii hore ahayd erga meel u socota oo nabadayn u socota oo la dhibaateeyo dhaqanka iyo xeerka soomaalida uga yaalay wakhtigaa hore muxuu ahaan jiray sidaanan u haysto saddexda sidan iminka dowladaha waaweyn ee la sheegaya dadkii horaa ka qiimo badnaayo dadkan wadajaarka ihi way dagaal baa mar soo wada yaa soo maray waayadii dee dhexdii qarni ka hor waa la isku yimid dagaalkii kolkuu dhacay waa la isku yimid waxaa la yidhi dagaal muxuu inoo qabanayaa waxba warsoo afar qolo ma yihin oo intaa ma yihin haa dagaalka nabad sallow waaga la yidhaabaa la xidhay nabadaa nabad sallowgii baa loo bixiyey waa la xidhay waxaa la yidhi ciddii wax keenta saddexda kalaa ka dhana nabad iyo caanaa lagu hirgalay oo qarni iyo googo baa lagu dhammaystay dagaalkaa sokeeya ee u dambeeyey horteed waa ki sida nabad iyo caanaha lagu galay marka wax la kala dilo waxa lagu samayn jiray gabdhaa la kala dooni jiray waxaa la odhan jiray meesha xinjiri taalaxa baa la dhigaa reerkaa ninka laga dilay ama labada laga dilay gabdhaa la siin jiray sidaasaa lagu qaboojin jiray kolka gabdhaha la isa siiyo halkaasuu debku ku baktiyi jiray cilmiga ilaahayna wuu raaci jiray sidaasay ahayd
xeerkaasi marka lagu dhaqmo ee gabdha laysa siiyo waxaad moodaa in dib haddana dagaalkii uga soo kacdoomayo waay maxaa sababay baasi leedahay Een, ma kan eega mise kuwii hore kuwii hore inta wax ka soo noqdeen maba garanayo dadku caqlina ma- cilmi ma lahayn waxna ma qorin waxna ma akhriyin haddana ilaahay bay u dhawaayeen dadkaa isdilayay waxa ay ku hadlaan dhab buu ahaan jiray halkaa wax ka soo noqon jiray ma jirin saasay ahayd marka hore eega waxaan soo kacdoomaya dadka iimaankiiba qoonmaanan u malaynayaa oo garashadiibaa ayaan s- sax ahayn oo dagaaladan iyo dhiigan amalaa wax keenay tuwa iminka la dhaartay waxaad arkaysaa laleeyahay na- war maxay dhaartu sheegi laleeyaad arkaysaa reer idil oo dhaarto waxaad arkaysaa wixii ay ku dhaarteen haddana berri waxay ka dhaarteen haddana berri gelaya waa dee kolkaa iyo eegaba ilaahay baa iskale shaqada Ah, reerka ama ergada la dhaariyo ama reerka dhaarta maxaa ku dhacayaa la odhan jiray dhaqan ahaan waagaa hore waxaa la odhan jiray ee la aaminsanaa markaa Ah, waxaa la odhan jira waryaa waar tolkaa dhaartaa weynayd oo dhagartaba ka weynayd oo mahmahdu waxa ahayd tolkaa war dhagar u soo hoy dhaarta ha u soo hoyin baa la odhan jiray maba qadi jirin reerka wax dhaa- wax dilo ee qarsada burbur iyo baaba baa ku dhici jiray lamaba balaaya ku dhici jirtay markaa kolkuu kala badh marayuu odhan jiray waaryaa waxaasaan sameeyey nagu soo gurmado abkayo naga baktiyo waagii caynka ahayd baan waxaa galay waar qoladii noogu yaro nasabata bixiyaa la odhan jiray sidaasay ahayd oo dhaartu maba dhixi jirin waa la isku sadqaysan waa la isku sadqaysan jira oo halkaasoo nabad iyo caanoo waxaasaa la raadin jiray dee
haweenku waxay ka mid ahaayeen kuwa dagaalada qaboojiya amase lagu kala dego waayadaa hore siduu ahaa dhaqanka waagaasi markaa haweenka lagu kala dejinayay ama haweenku ay xalka ka qayb qaadan jireen qaab nooceeyu ahaa islaam baa inankeedii la dilay labadii qabiilee ni- qoladii wax dishay iyo qoladii laga dilay baa iskula kacay qolo inay dhexe- dhexdhexaad ka ahaataa ay la- la wadayna laba wajiilay noqotay islaantii inanka la dilay dhashay baa ergadii u tagtay labadii col dhexdooday u tagtay waxay tidhi waryaada inankaygii inaan ka samra haddaad doonaysaan colkaa kala fura haddaan raaca inaad doonaysaanna colkaa ha kala furin aaro inankaygii aar haddaan inan ka samra doonay kala dhaqaaqay tidhi waa qof dumara waxaas sidii baa lagu kala dhaqaaqa waa ilhaan dee wax qof dumara lagu sheegi karo waa cilmi ilaahay waan arkay taana markan haweenka la isku guurinayaana qayb bay ka ahayd miya ma guurku sow muu ahayn dee wuxuu ahaa waxaa la odhan jiray een, xigmad buu lahaayo waa qiimuu lahaayo wa dalkaa lagu daa- daaqi jirayoo biyahaa lagu cabi jirayoo waxaa ergadaa ma garanaysaa la is aqbali jirayoo habluhu ahmiyad weyn bay ugu fadhiyeen nabada ca- nabada qabiilada ahmiyad weyn bay ugu fadhiyeen ayay ugu fadhiyeen waktigaa hore dhaqan ahaan waxaa la odhan jiray soomaalidu sokeeyuhu isma guursan jirin laakiinse inta kale fog baa isguursan jirta dhaqanka saas ahaa xigmadda ku jirtay maxay ahaan jirtay xigmadda ku jirtay waxay ahaan jirtay waxaan iminka la helayn bay ahaan jirtay inanka waa loo yarad bixinayay wuxuu samaynaya waxaa loo dhisi jiray aqalad labadaa dhaban qabsataa loo dhisi jiray Een, sidaasuu reerku ku ahaan jiray reer ku ahaan jiray markay een, aqalkaasi dee wakaa nabad iyo caanahee aqalka ahee qiimaha lehee ee yaradka la qaatay sharafta leh eega waxaad arkaysaa reeruhu aqaladii kama muuqdaan ninkii inankii reerka uu ka guursado aqalka looga dhisayey hooyadiibuu dib ugu soo noqday hadday shan yihiinna hooyadiinbuu dib ugu soo noqday hadday laba yihiinna hooyadiinbuu dib ugu soo noqday aqalkii odaygu meesha wuu ka baxay iyo hooyadood waaga horena la- laba aqaloo aqalla wada yaallo wada qurux badan bay ahaan jireen waxaanu soo gaarnay aqalla wada yaallo qurux badan bay ahaan jireen aqalkiibaa aqalkii inamadaa dila aqalkii odayga godaca wuu iminka ku jiraa odaygii waa kaa goormuu reerka u sii dayn jiray gacanta oo odaygu noqon jiray oday oday yacni howlgaba odayga iminka waxaa la yidhaahaa een, kolley gaalada waata lixdan kaba way ku fadhiisisaa la yidhaaha eegaayeen taariikhdeennan anugu waxaa kolka meelaha toddobaatan ama siddeetan buu yidhaa odaygu jiraa la yidhaaho imika waaba la yar farafareeyaa waxaa la yidhaha war ninkani waa egasbaayar baa la yidhaahaa waaga hore markuu ninku yahay lixdan ka markuu yahay ilaa boqol iyo toban muuxsi ma lahayn hadalkiisuna isma dhaafayn isagaa talin jiray isaga inaanku intuu doonaha leegaado cishaduu odaygu meesha ka baxo ilan odaygii wareer kuma dhicin isbedel kuma dhicin nuqsa guur male waa sidiisii odaygu maalintuu meesha ka baxo ama xanuun ande xanuunadan imikee macaankii iyo waxani ma jirayna hadduu am- xanuun daashaday oo au jilcay oo dee dhulka au dhacay ku dhaca maahine intuu nool yahu caafimaad qabo inanka arrinta uma sii daynay uma sii dayn jirin odaygaa unbaa telinay waxa uu ku telinayna wax- waxay ahayd wax dhaxalgalahoo anfaca ummadda uunbay ahayd waa kaa intaas waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama aynanu ku soo qaadanay guurka iyo sooyaalkii dhaqanka hore ee soomaalida waxay noogu marti ahaa caaqil ibraahim abu maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal waxaa barnaamijka idiin soo jeedinayey iskuguna kii soo dubariday anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
waa hagaaga dhegaystayaal wariyahayaga xaashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka magaalada boorama noogu soo diyaariyay aad buu mahadsan yahay markana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsanid sharwac dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaaro ka tirsan koobka lagu magacaabo kooba dalarey ee dalka sbain ayaa xalay dhacay kooxda real madrid ayaa u gudubtay wareega lix iyo tobanka ee tartankan kadib markii ay is- laba lug oo ay la ciyaartay kooxda melila ay kaga badisay toban gool ciyaartii lugta labaad oo ka dhacday magaalada madrid xalay real waxay ku badisay lix gool iyo gool marco asensiyo ayaa laba ka mid ah goolashaasi dhaliyey ciyaaraha kale kooxda real betis ayaa iyana u gudubtay wareega lix iyo tobanka ka gadaal markii ay afar gool iyo eber ku qabatay kooxda resin santander sporting gihon laba gool iyo laba gool ayay isla dhaaf waayeen kooxda ibar hase yeeshee sporting ayaa u gudubtay wareega lix iyo tobanka sidaas si lamid a leventa ayaa iyana u gudubtay wareega xiga ee tartanka kooba dalarey markii ay laba gool iyo eber ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee lugo horyaalka premier league ingiriiska ayaa sabtida kulamo xiise leh ay jiri doonaan kooxaha manchester city iyo chelsea ayaana ah ciyaarta toddobaadkan isha lagu hayn doono kooxda manchester city iyada ayaa horyaalka hadda hogaaminaysa halka kooxda chelsea-na ay ku jirto kaalinta afraad ee horyaalka premier league ciyaaraha kale ee isha lagu hayo toddobaadkan horyaalka ingiriiska waxaa ka mid ah kulanka dhex mari doono habeen dambe kooxaha tottenham iyo leicester city kooxda arsenal waxay la ciyaari doontaa hartsfield halka naadiga manchester united ay booqan doonto kooxda kubadda cagta ee fulham oo ka mid ah kooxaha heer dhexaadka ah dhinaca talyaaniga ee seriya-ada ciyaarta eh, dadka ay wada sugayaan ayaa waxa ay dhici doontaa axadda waxaana ay dhex mari doontaa kooxaha inter milan iyo juventus ciyaarta lagu magacaabo derbi de italia birnina waxaa dhici doona saddex kulan roma waxa ay aadi doontaa kooxda calary halka napoli ay la ciyaari doonto frosinone lazio iyo samdoria ayaa iyana fooda isdari doono dhinaca spain la liga kooxaha kubadda cagta barcelona iyo sbanyol ayaa ka mid ah ciyaaraha la sugayo sabtida viyarealna waxa ay la ciyaari doontaa celta vigo valencia iyo sevilla ayaa is arki doona sevilla iyada ayaa ku jirta booska labaad hal dhibic ayay ka hooseysaa kaalin- eh, kooxda kubadda cagta barcelona oo ku jirta kaalinta koowaad atletico de madrid oo ku jirta kaalinta saddexaad ee horyaalka waxay la ciyaari doontaa kooxda deportivo alaves dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya markana dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu jalleecno waxay aynu annaga iyo idinkuba aynu ku wada nasan doonaa heesta sayrukh iyo weliba maryam sheekh nuur
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido intuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga degay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido intuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayga degay maxan silsiliyuun aytuu balad ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sisabay maxan silsiliyuun aytuu balag ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sisabay sal iyo baar caashiqo malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa taheen xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada maxaan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay aa sidii sayruuqu kacay maxan samadiyo hawada aytuu sawd iiga baxay aa sidii sidii sayruuqu kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine xilliga ha iseejinine salaamaad baan ku iri waxa ay ka mid ahayd ereyadaasi heesta sayruuq iyo fanaanada codka macaan ee maryan sheekh nuur waxaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine